barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemiyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa sabtii waana toddobada bisha julaay sanadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku soo qaadan doono dood ku saabsan shaqola'aanta dhallinyarada magaalada gaalkacyo
shaqala-aan baahsan baa dhallinyarada haysata taasoo loo sababaynayo shaqa abuur oo deegaanka ku yar iyo weliba sidoo kale shaqooyinka soo baxa oo ayaguna ay jiraan cadaaladdarra xagga shaqooyinkaas ah soomaaliya boqolkitoddobaatan shan waa dhallinyaro sida la sheego markaa in had iyo goor laga doodo dhallinyaradii siday maxaa shaqa xaggee looga raadshaa
sidoo kale dhegaystayaal waxaan ka maqnaan doonin intaanu barnaamijka ku guda jirno kaalmihii heesaha
heestaasi dabacsanna waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka laba qarax ayaa barqanimadii maanta lagu weeraray dhismaha oto ote ee magaalada muqdisho oo xarun u ah wasaaradaha arrimaha gudaha wasaaradda amniga iyo ciidanka gurmadka deg dega ah ee loo yaqaano oto oto wariyaheena muqdisho ayaa kusoo waramaya in labada qarax oo loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey walxaha qarxa ay u dhexaysay qadar daqiiqada ah wararka ayaa sheegaya in afar nin oo hubaysan ay gudaha u galeen xarunta oto oto qaraxii koowaad kadib kuwaas oo ay gudaha xarunta dagaal uu ku dhex maray iyaga iyo ciidanka amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya sida uu inoo xaqiijiyey wariyaheena muqdisho rasaasta ayaa hadda istaagtay mana cadda in goobta laga nadiifiyey kooxihii soo weeraray iyo in kale waxaa sidoo kale aanan weli la ogeyn khasaaraha ka dhashay weerarkaasi wuxuu ku soo kordho waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda
shiinaha ayaa sheegay in lagu durqiyey amaba lagu qasbay inay qaadaan falcelin lagama maarmaan ah islamarkaana ay ka jawaab celiyaan kadib markii maraykanku tacriif wada saaray siddeed boqol oo ka mid a agabka laga soo dhoofiya shiinaha kuwaasoo qiimahooda lagu qiyaasay afar iyo soddon bilyan oo dollar waxaanay sheegeen inay iyaguna saareen shan boqol iyo shan iyo afartan agab amaba shay oo maraykanka laga soo saaro kuwaasoo iyaguna qiimahooda uu dhan yahay afar iyo soddon bilyan oo dollar kuwaasoo ay ku jiraan agabka beeraha iyo weliba gaadiidku waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda amaan idhaahdo wakaaladda wararka shiinaha ee junwa waxaana tacriifadahani ay hirgelayaan amaba ay dhaqangelayeen daqiiqada kadib habeenbarhkii jimcihii gaar ahaan wakhtiga washington geofeng oo ah hafayeen u hadlay wasaaradda ganacsiga ee shiinaha ayaa warfidyaenada u sheegay khamiistii in qiyaas ahaan labaatan bilyan oo dollar oo ka mid a agabkaasi shiinuhu uu bartilmaameedsaday in laga keena amaba ay ku lug leeyihiin maalgashadayaal shisheeye kuwaasoo ay ka mid yihiin qaan maraykana
halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa voice of america haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa gaalkacyo kusoo diyaariyey cabdiwaaxid macalim isxaaq
wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaan doonaa hadduu eebba idmo magaalada gaalkacyo anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shaqola'aanta iyo dhibaatada haysata dhallinyarada gobolka mudug barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa hadduu eebba idma guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee galmudug caydiid maxamed cali xasan iyo abwaan cabdimahad xasan faarax oo labaduba ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhallinyarada kusoo dhowaada idaacadda v o eda waa dhownaha aad iyo aad umahadsantiin
aada u mahadsan tihiin e, bal marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan siiyo guddoomiyaha dhallinyarada ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug caydiid intaa waxaa la sheegaa in dhallinyaradu haysata dhibaatooyin kala duwan ee haba ugu badnaadaan ee dhinaca shaqo la-aanta marka aad fiirisid gobolka mudug dhallinyarada shaqaysa iyo kuwa aan shaqayn iyo dhibaatada shaqo la-aaneed ee jirta bal qaad noo qaadaa dhig
Een, bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn allah subxana wa tacala mahad iskale marka labaadna een, madaxda iyo shaqaalaha warbaahinta v o e cabdiwaaxid si gaar aan kugu mahad celinayaa Een, haddii aan ka hormaro dhibaatooyinka dhallinyarada haysataa waa badan yihiin waxaa kow ka ah dhibaatada xagga shaqa la-aanta oo maanta focuska u saaran yahay Een, shaqa la-aan baahsan baa dhallinyarada haysata taasoo loo sababaynayo een, shaqo abuur oo deegaanka ku yar iyo weliba sidoo kale ee, shaqooyinka soo baxa oo ayaguna ay jiraan een, cadaalad darra xagga shaqooyinkaas ah marka waxaan isleeyahay oo arrimahaasi saldhig u ah waxa weye cadaalad darro marka dhanka shaqooyinkan ka hadlo Een, iyo nambarka shaqa abuurka oo yar kambaniyaal waaweyn deegaanka ma joogaan een, hay-ado fara badane ma joogaan wasaarado si active u shaqeynaya ma joogaan dowlad een, bishiiba dhallinyarada shaqo u abuurisana ma jirto marka ciladahaasi oo isbiirsaday waxay qeyb ka yihiin dhibaatooyinka xagga shaqa la-aanta ee dhallinyarada haysata
aada waa mahadsan tahay ee abwaan cabdimahad ee nin dhallinyara oo abwaanaa tahay ee aada uga taxalluqa ee dhallinyarada iyo dhibaatooyinkeed ee dhibaatooyinka haystana ee kasoo jeediya murtiyo fara badan markaad fiirisid dhinaca shaqo la-aanta iyo dhallinyarada bal gobolka mudug maxaad ku qiimeyn lahayd dhallinyarada shaqo la-aanta haysata iyo sida ay dhibaatada u saameyso
bismillahi raxmaan raxiim aada baad u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o eduba markaan dhallinyarada gobolka mudug iyo shaqadooda iyo barnaamijyadooda aan fiirsho waxay ila tahay oon isleeyahay dhallinyaradii reer mudug weligood way shaqaysan jireen oo si iskooda ay u shaqaysan jireen naftooda iyo maarata shaqa abuur ayaku ay samaystaan haddii ay dowlada timaadana maamulka shaqada oo maarata cidda u maamuleysa shaqada sida maarata loo qaybsanaya shaqadu waxay ahayd iyaduna si maarata bulshada la kala gaarsiiya hadda laakiinse waxaa timid dhallinyaradii gobolka mudug in ayadii laysku mashquuliyo oo ama deegaankii dhexdooda dhibaato laga abuuro ama maarata hab siyaasadeed la- madaxa la isugu gelsho ama xitaa ayakii inay deegaankii wax ka samaystaan oo abuur shaqa abuur samaystaan oo nin walba asagu uu shaqo asagu leeyahay u- uu subaxdii u kalaho waxaa bedelay in maarata la yidhaahdo deegaankii du- uu noqdo la yidhaahdo deegaanku deegaan fiican maahan waa deegaan colaadeed waa deegaan dhalinyarada iyadoo madaxa iskula jirto midda kalena maamul xumo guud oo soomaaliya oo dhan ka jirto aan mudug keliya ku koobnayn ayaa shaqadii haddii ilaahay idinkeeda leeyahay maamulkeedii aad iyo aada u dishay halkaasna waxaan isleeyahay ciladaa ka jirta dhalinyaradii isxilqaan nafeed aan lahayn iyo maamulkiiyo aada iyo aada ugu tacadinaya wax qaybta maarata dha- iyo maamu- maamulidda iyo maareynta shaqada labadaasana waxaan isleeyahay waa ciladaha jira ka mid Ee, caydiid ee, gobolka mudug markaad qiimeyn ku samaysid in muddo aad ku noolayd ee, gaalkacyoo kale waxaa ka jira goobo badan oo dhalinyaro ka shaqaysa qiimeynta dhalinyarada shaqaysa iyo kuwaan shaqayn kuwee badan Een, bismillahi raxmaan raxiim markii dhallinyarada gobolka fiirsho waxaan isleeyahay dadka jooga seventy five percent waa dhallinyaro ha ahaatee waxaan isleeyahay dadka ka shaqeeya dhallinyaradaasi inay tahay boqolkiiba wax ka yar shan inay tahay sababta waxa weeye ma jirto shaqo abuur xoog leh oo socota ma jirto saddexdii bilood ama afartii bilood waxa laga yaabaa in laba sha dhalinyaro ay shaqo hesho marka waxaan isleeyahay nambarka shaqeeya iyo nambarka aan shaqayn waxaa badan nambarka aan shaqayn magaalada waxaa kusoo noqday ardooyin jaamacadaha dibadaha uga yimid ama muqdisho uga yimid ama hargeysa ama boosaaso uga yimid Een, sidoo kale waxaa kusoo noqday ardooyin qurbaha uga yimid xagga waxbarasho intay soo dhameeyeen waxaa jirta number ardo jaamacadaha magaalada ku yaala ka qalin jabiyey intaba waxaad dareemaysaa subaxii inay biibitooyinka fadhiyaan inay habeenkii xafladaha ka sheekeynayaan taasi oo keentay inay een, culayska u badan u noqdo shaqo la-aan qofka hadduu xirfad leeyahay maalinna meel kuma mashquuleen ee shaqadiisu wadan lahaa marka waxaan culays baa iska jira ilahay waxaan ka barin inuu naga saaro Eh, haddaan taada wax kasii kaasii weydiiyo waxaa la yidhahdaa dhallinyarada waxbarataa waxay aada u soo bartaan fakaltiyo isku nooc sida caafimaadka iyo eh, kombyuutarka iyo dhinaca eh, maaliyadda iyo maamulkeeda marka haddii ay soo baxaan boqolaal dhallinyaro ah oo baratay caafimaadka tusaale ahaan eh, hawshii caafimaadka shaqadeedima ay yar tahay sidee dhallinyaradu shaqa ku heli kartaa Een, culayska ugu badanna haystaa waa dowlad la-aanta dowlad haddaan haysan lahayn dadkaas waa la kala jahayn lahaa waxaa arkaysaa ugu yaraan laba boqol saddex boqol oo dhallinyaro ah oo caafimaad soo baratay saddex boqol oo dhallinyaro ah oo maamulkii maareynta soo baratay een, kulliyado aan lasoo baran bay jirto baahida ugu badneed ay naga haysato beeraha kowka ah iyo kalluumaysiga gobolkan be- badana waa leeyahay kalluunkana waa- beerana waa leeyahay kalluumaysigana waa ku fiican yahay kuwaas dadku ma kala dooran laakiinse dadku hadday heli lahaayeen dad marka ay refreshka ay yihiin oo jaamacadaha ay gelayaan dad u kala tilmaamo yidhahdo wartan dooro tanaan anfacaysa oo baahida deegaanka ku salaysan haddii la heli lahaa ama dowlad waxaa iska jeysa haddii la heli lahaa waxaan qabi lahaa culayska maanta nasaaran nama- na- nama fuuleen ayadoo ay taasi jirto dadka xataa wax soo bartay baa shaqo la-aan ah marka culays badan ayaduna iska taagan wey
Eh, abwaane ma jiraan fursado shaqo oo dhallinyaradu u baahan tahay inay ka faa'iidaysato
fursado shaqo oo dhallinyaradu u baahan tahay inay ka faa'iidaysto way jiraan wayna badan yihiin waxaa marka sababa inaan laga faa'iidaysan anuu qabaa in maaragtaa horta cidda marka hore shaqada bixinaysa inaanay u fiirinayn shaqadan yaa u qalma ee ay u fiirinayso yaa tahay qofkii tusaale ahaan shaqadii markaan aad anigu markaan ahay fuunday guryaha dhisa inj- injineer fiican oo u jiro oo maaragtaa farsamadii yaqaano oo cilmi cilmiyeysan usoo barta anaan fuundi ahay in adeerkii markuu guri dhisanayo injineerkii dalban maayo anuu dalbanayo fuundiga ah haa wuu wuu ugu qaraaba kiilaya marka horta shaqada laga faa'iideysanayo mid waa qodobkaas oo maaragta hoos u dhigaya in laga faa'iideysto ciddii mudneed ay ka faa'iideysato midda kaleetana waxa weeye shaqadii meesha ku habboonayd dad yowga shaqada baxsho tusaale ahaan hadda guddoomiye caydid wuxuu ka hadlayay een, facultiyada jaamacadaha iyo meesha ku habboon facultiga xanaanada xoolaha iyo maarata beeraha iyo b- b- kalluumaysiga badda markaad u fiiriso deegaankan mudug waa deega deegaanada ugu fiican uu ka mid yahay masana jaamacadaha keenaa way yaryaroo facultiyaashaas fududeeya inay maarata la barto dhalinyarada haa caafimaadkii iyo maarata public admin siyaasadii iyo waxyaabaha noocaas computerkii waxaas- wax noocaas ay fududeynayaan jaamacadihii kuwan fiicanna ma fududeynayaan oo waxaa lagu leeyahay haddaad u badato hal- shan sanadka dambe ay furmaysaa ama laba sano kadib ama waxaa lagu leeyahay waqti aan macquul ahayn usoo xaadir maarata marka labadaas ciladood oo ciddii shaqadii keentay oo aan u fududeyneyn cidda loogu talagalay aan u dhiibeyn una fiirinayn yaa u qalma iyo waxbarashadii oon meeshii meel ku habbooneed loo fududeynayn dhalinyaradina aysan ayaduna jeclaanayn loona fududeyno labadiba ay laba dhinac ka adkaanayso Eh, gudoomiye waxaa soo hadal qaaday cadaalad darro dhinaca eh, shaqooyinka helista dhallinyaradu inay jirto Eh, bal ogaalkaaga gobolkan ma jirtaa eh, waxyaaba aada noo taaban kartid Een, bismillahi rahmaan rahiim waxaan rabaa horta markooda waxaan ka cabsanaya inaan idhaahdo shaqo hebel iyo shaqo hebel oo s- macnaa qaab ahaana ma qurxoona laakiinse waxaan rabaa inaan sheego shaqooyinka marka aan hay-adaha si gaar uga hadlo hay-aduhu shaqooyinka ay bixinayaan oo shaqaalaha ay qaadanayaan laba qeybood wey shaqaale ama shaqasiin ay awood u leeyihiin soomaalida lookalka ah oo ka oo ka- wakiilka ka ah ama madaxda ka ah xafiisyada gobolka iyo shaqo ay bixinayaan dadka ajaanibta ah ee ka sarreeya oo ama nairobi jooga ama muqdisho jooga ay bixinayaan labadaas shaqo dadku waxay ku qanacsan yihiin shaqooyinka ajaanibtu ay bixinayaan waxaan is leeyahay shaqooyin loo sameyn yahay weeye qofka escapekiisu gelaya tartan buu gelaya haddii laga raayo soo qanacsan buu baxaya laakiin shaqaalaha localka ah shaqooyinka ay bixinayaan waxaa ka jira tacadi badan baa ka jira nin kasta qof uu la saaxiibay buu shaqada siisanaya in adeerkiisu siisanaya magaaladaas dhalinyaro maalin dhaweyta cabasho ii timid baa jirtay inkastoo qaab qabin wax lagu raadiyay ay qaldan tahay haddana waxay kuleeyihiin meelaha qayb ka mid marka wax laga tusiyo waa in adiga lafta qanacda waxay kuleeyihin dhalinyaradii war maxay tahay een, soomaali tusaalaha muqdisho oo kale ama gaalkacyo oo kale shaqada waxaa he- helahaya tusaale ahaan dad hal gruub ah oo wiilasha hay-adaha madaxda ka ah ay isku heyb yihiin ama ay isku dhow yihiin baa helaya dadka kale wax aqoon le ma laha miya cadaalad darrada jirta ay marka waxyaabaha noocaas kale ka mid yihiin ayadana waa laga gudbayaa laakiin waxaan ku talinayaa aniga dhalinyaradu xirfadda waa inaan u guurnaa waxaan uga mahad celinaya hay-adda keer wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha galmudug iyo wada- degmada iyo dhallinyarada gobolka waxay isla wadaan een, barnaamij xirfad lagu barayo ilaa laba boqol oo dhalinyara lagu barayo waxaan rajeynaya laba boqol dhalinyara marka soo baxdo magaaladani inay usoo baxdo cudud farsamo gacan ama ha sameeya faryaamo ha noqdaan ama koronto ha noqdaan ama shimiito ha noqdaan ama wax raba ha noqdaan taasna waa guul ilahi subxana wataala looga xamdinaya marka haddii dadku ay soo baran lahayeen xirfadda way ka fiican tahay xirf- xirfaddu way ka fiican tahay theory-ga waxa la dhaho, aragtida een, qofka bi-eeda baranaya oo kale guulahaas dadku hadday gaaraan horaa loo soconaya waa mahadsantahay Eh, waxaa jirta abwaane in eh, dhallinyarada laftirkooda la dhaliilo eh, tusaale ahaan dhallinyarada marka ay waxbartaan qaar waxbarashadii dhammeeyaan inaysan diyaar u ahayn in shaqooyin hoose ay qabtaan Eh, diyaar u- ay rabaan inay tahriibaan oo dalkii ka baxaan amaba aysan ku qanacsanaan shaqadaas marka ma jiraan dhalinyaro ogaalkaaga aada is leedahay waxbay dhammaysteen waxbarashadii haddana shaqooyinkii hoose ma rabaan inay qabtaan
way jiraan taasi oo way badan tahay oo sida waaqiciga ah iska cad oo soomaaliya o dhanba ka jirta waa arrintaas way jirtaa wax hadda oo qarsoon ma ahan waxaana anugu arrintaa u sababeynaya hoos sababeeya qofkaani markii wa- uu ninkaan dhallinyaradan wax baranayay dugsigii sare markuu soo baxayay iyo markii uu maarata jaamacadda digriga koobaad digriga labaad intaba uu- uu waxaas maarata soo marayay ayaa waxaaba la baray baan ba anigu isleeyahay dowlad dadkii wax barta oo dadkii wadaniyadooda iyo sida habkii u shaqaysan lahaayeen baraysaa ma jirtay waxaa la baray dad- dadka qofkan inuu dadka asagu ka fiican yahay waxa ay qabanayaan uusan qaban karin waxyaaba l- oo haddii ladankeeda leeyahay ka sarreeya dadkan deegaanka la jooga inuu u qalmo waxaas uu qabto qofkii marka intaa lasoo baray markuu yimaado deegaankii dadkii uu fiirsho qof walba uu iskala fiican yahay tusaale ahaan waxaa jirta qof dhakhtar kalkaaliya caafimaad soo bartay oo loogu talagalay inuu dadkii soo dhoweeyo ama dhakhtar ah oo maarata caafimaadka soo baxay oo isbitaalkii ku tababaranaya jaamacadaha deegaankana ka baxay iyo kuwa maarata dalka ayaa wuxuu sameynayaa markii laga rabay qofkii caafimaadka u baahnaayoo dabiibka ka rabay inuu soo dhoweeyo inuu maarata si niyadda u dhiso ayuu maarata si isla weyni ku jirto oo maarata uusan qofkaas wax uu maarata tabarah uu siinayo ama uu tixgelin siinayo aan la arag ayuu albaabka kaga xiranaya waxaasi marka waa wax uu soo bartay oo cilmiga la baraya waxaa ka mid a isla weynidu iyo inuu dadka ku dhibaateeyo cilmiga marka shaqala'aanta halkaasi ka jirta shaqa shaqala-aantu halkaasi ka jirtaa dhibaatada eh, weligeen ma aanaan arki jirin soomaalidu waxay dhaqan waa waa shaqaysan jirtay isku sibay ahayd isla mid bay ahayd mid kasta hana waxa uu leeyahay uu ka shaqaysan jiray markii ay timid marka in la isku shaqeeyo cidba ay cid u shaqayso cid walba ahi waxaa lasoo baray cidda ay u shaqayn karto iyo cidda aysan u shaqayn karin dowladdu markii dadka wax bari jirta qofkii wax bartaay inuu dowladda u shaqeeyo dalkiisa u shaqeeyo dadkiisa anfaco ayaa la bari jiray hadda laakiinse dowladda wax ma bartee waxaa waxbara dadkii een maarata goobo ganacsiya wax ka barta goobahaas ganacsina waxay ka ganacsadaan aqoon ah in bulshadii aanay sidii muhiim suurtagalka ahayd oo loogu talagalo bulshada ay isku anfici lahayd dadku ma kala maarmeen sidii ay isku wada anfici lahaayeen oo tusaale ahaan ninka wax soo bartaa midka aan wax baran uu u caawin lahaay oo shaqadiisa uga caawin lahaay lama soo bara waxaa lasoo baraa midka wax soo bartaahe midka aan wax baran inuu hoos u dhigo madaxa kaga istaago uu is- iskala weynaado aada maasanta cidiid gabagabadii barnaamijkeena kusii shaqeynaa haddii dhibaatooyinka dhallinyarada haysata ay kow ka tahay shaqo la-aanta dhallinyarada laftirkoodana ee lagu dhaliilo in shaqooyinka qaarkood aysan ka faa'iidaysan adoo labada dhinac u eegaya dhibaatada dhallinyarada iyo dhallinyaradu sida aysan uga faa'iidaysan shaqooyinka qaarkood maxay tahay eh, tallaabooyinka la gudboon dhallinyarada gobolka mudug Een, bismillah aada u mahadsantihiin waxaan dareemayaa oo xusid mudan oo in indhaha laga qarsa aan ahayn dhalinyarada aqoonta soo baratay jaamacadaha kasoo qalinjabiyey way diideen inay samaystaan shaqo abuur ayagu ay leeyihiin waxaan u mahad celinayaa magaalada gaalkacyo dhalinyaro aqoon-yahanaha ugu soo noqday oo roogaga bilooni lagu dheelo iyo kambaniyaal ganacsi samaystay kuwaas oo maanta markaa fiirisid ay ka muuqato dad hanti leh ayagoo kuwii la midka ahaana ay leeyihiin war waxaan eh, iska daaya ay leeyihiin marka waxaan rabaa iyadoo shaqa la-aanta dadka ay kanaga haysato shaqa abuur la-aan dhalinyaradu annaga dhexdeedana ayna haysato xalka waxaan u arkaa intaan sal mugis lagu fadhiisto oo dhallinyaradeenna intaan fadhiisanno hadduu alla idno kulamadaasna inoo soo socdaan waana qorsheynaynaa in dhallinyaradeenna aan ka fekerno inaan shaqaale aanan noqon ee aan noqono shaqa abuurtayaal mulkiilayaal aan noqono hadduu alleedna hadday noqoto ganacsiga suuqa dhexdiisa inaan galno hadday noqoto carwooyinka inaan galno hadday noqoto gawaarida inaan galno hadday noqoto beerihii inaan galno hadday noqoto dhaqashadii xoolaha inaan galno i- kuwaasi waxay naga saacidaya inaan shaqa abuurka aan ka baxno ma sugayno ama hanti ma yeesho qof shaqaalaha maalin kasta ama hay-ad u shaqee ama xafiis ka shaqee ama kalarkaaga ha caddaado un maalin kasta shaqaala tahay laakiinse haddii aad shaqa adugu aad abuuratay haba noqotee ee, beer aad tabcata ha noqotee sharafta ayay ku jirtaa iyadana qiimo leh waan mahadsantahay waa sidaa uu guddoomiyuhu sheegay waxaana dhaliisha dhallinyarada laftoodu in indhaha laga qarsadaa ma habboone dhallinyaradu adduunkoo dhan dhallinyarada wax tusta oo maaragtaa awoodda adduunkao dhan waa dhallinyarada soomaaliya boqolkii todobaatan shan waa dhallinyaro sida la sheego markaa in had iyo goor laga doodo dhallinyaradii siday maxaa shaqa xaggee looga raadshaa maxaa dee la kulma siday ay ku- ay bulshadu u anfacaan naftoodii siday u maareeyeen markii laga rabay inay dalkooda iyo dadkooda iyo ayakii wax maareeyaan ayadana waxaan leeyahay waa dhaliil oo siduu guddoomiyuhu sheegay waa in qof walbaahi uu noqdaa milkiile oo uusan raadin inuu shaqaalo noqdo waxyaabo badan oo deegaanka yaallo fursadaha oo ka muuqda oo iska yaalla oo la rabo in laga faa'iidaysto oo dhallinyaradu muhiim waa inay ka faa'iidaysto way iska buuxaan ayadaana in si la iskaashiyo oo dhallinyaradu toban toban iyo labaatan labaatan inta isugu leexato ay isku kaashato naftooda iyo nafta dadkooda qoysaskoodaba ku maareeyaan ayaa jira dhallinyarada marka taasaan ku dhiirigelinayaa inay noqdaan hogaankii ummadan ee aan la- ayakii mar kasta laga doodin maxaa shaqa xaggee shaqa looga raadsha aad baa u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug caydiid maxamed cali xasan iyo abwaan cabdimahad xasan faarax labaduba waxa ay kala qaybgelayeen barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o eda intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaa barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib isaga maqli doonno waxaannu idinkaga tegaynaa hadduu eeba idma sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada noogu soo diyaariyey magaalada gaalkacyo bal haatanna waxaynu jilleeci doonaa dhinacii wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha koobka adduunka oo qaybihii ugu dambeeyey maraya ciyaaro aad u xiiso badan ay dhaceen kuwo kalena ay soo socdaan nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala falanqayn doonaa waa mahadsan tahay cabdixakiinow ee ciyaarihii xalay iyo shalay dhacay waxay ahaayeen mid ka mid ah kuwii ugu xiisaha badnaa tan iyo markii uu bilowday ciyaaraha koobka adduunka ee sida ay dad badanna ka warqabaan cabdixakiinow kooxdii brazil oo loo saadaalinayay inay koobka qaadi doonto ayaa hartay markii ay ku guuldaraysteen inay ka badiyeen ee, xulka belgium waxaana looga badiyey laba gool iyo gool ee, ciyaar ee, xalay dhacday oo ka dhacday magaalada kazan ee dalkaasi ruushka marka brazil eh, sidaa ayay ku hareen belgiumkana waxay ahayd eh, ciyaar maaragtay aada ay u- isu abaabuleen ayay soo bandhigeen waxaanay iska boobsiiyeen xulka brazil daqiiqadihii ugu horreeyay ee qaybta koowaad ee ciyaarta waa hagaag oo maba la isla gaarin qaybtii labaad ee labada gool oo ay ku badiyeen waxay keeneen een, qaybihii hore goolka hore wuxuu ahaa gool uu iska dhaliyay ciyaaryahan fernandinho oo qadka dhexe uga ciyaara brazil waxaana uu ahaa koorni uu soo laaday ciyaaryahan nasir chadley oo qadka dhexe uga ciyaara ee, kooxda qaranka ee belgium goolka kalena waxaa dhaliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo kevin debrine oo isna dhinaca qadka dhexe ee, weerarka uga ciyaara kooxda qaranka ee belgiumka waxaana uu ahaa gool uu ka laaday meel ee, shan iyo toban tilaab u jirta goolka een, brazil Ee, sida ayayna belgium ku keeneen gool ayay keeneen brazil qeybihii dambe ee ciyaarta laakiin kuma filnaan ee, goolkaasi oo ay xulka brazil dhaliyeen Een, sida ayayna belgium markii ugu horeysay tan iyo kun iyo sagaal boqol lix iyo siddeetankii ay ugu gudbeen wareega xiga ama wareega semifinalka ee afarta koox ee koobka adduunka ee sanadkan Way.
Abdulxakiin.
laakiin nuura ma mooday marka ciyaarta shalay oo kale een, eh, laba iyo hal bay ku dhammaatay dabcan saa tilmaantay een, belgiumka labada gool ku horreeyey markii dambena brazil baa goolka dambe keenay ma mooday in dardar aad u xoogan ay markii dambe lasoo baxeen brazil oo ay- ay mid moodayba inay iyagu halis ay ku galeen belgiumka inay goolal kale laga si dhaliyo wanaagsan goolhayaha kooxda qaranka belgiumka ayaa la dhihi karay wuxuu ahaa geesigii ee, ciyaarta waxaana u badbaadiyey dhowr jeer goolal la dhihi kubada la dhihi kara goolal ayay noqon kareen Eh, dad badanna waxay is moodayeen in ay beljimka inta laga daba tago laga badin doono laakiin eh, nasiibka ayaa dhankooda jirsaday cabdixakiino wagaag iyadana ciyaar kaloo aad u xiiso badan baa shalay dhacday nuuro oo farsiiska iyo dhex martay en, kooxdii kale ka socotay iyaguna en, eh, en, eh, uruguay Ur- Uruguay ha eh, faransiiska si fudud ayay kaga badiyeen xulka uruguay waxaana ay ku badiyeen laba gool iyo iyo iber En, aad ayaynu uga gacan sarreeyeen xaqiiqdii En, waxaana la dhihi karay ciyaar eh, tii ugu fududeed ayay ahayd ay guul ka keenaan en, faransiiska labada gool en, ah, faransiiska waxaa eh, midna dhigay ciyaaryahan graceman goolka kalena isaga ayaa dhaliyey sida ayuuna ku gaarsiiyey xulka faransiiska wareega semifinalka ee cabdixakiino waqtiga oo nahaya dartiina laba Laga- kulan ayaa dhici doona maanta.
gabagabada hooye ciyaaraha soo socday ha oo lagu gabagabeyn doono wareega sideedda Eh, ciyaarta hore waxay dhex mari doontaa goordhow en, galabta xiliga soomaaliya xulka en, ingiriiska iyo xulka sweden lama saadaalin karo eh, natiijada sida ay noqon doonto laakiin waxaad moodaa in ay aragnimada dhanka marka laga eego xagga waay aragnimada xulka ingiriiska in uu yahay xulka eh, dadku ay u saadaalinayaan inuu badin doono laakiin sweden eh, xulal waaweyn ayay soo reebtay marka lama dhayalsan lama karo dhayalsan karo waxaana dhici karta inay iyagu badiyaan laakiin la arki doono wix kasoo baxa natiijadaasi ciyaarta kalena caawa waxay dhex mari doontaa en, xulalka kubadda cagta croatia iyo weliba xulka martigelinaya ee rushi waynu eegi doonaa dabcan ko- weliba kooxii waaweynaaba la reebay bal ciyaarahaasina waxay ku dambeeyaan sida dhegaystayaal maqalkaasi codka dhagihiina kusoo dhacaya waxaa hordhac u yahay heesta iba nuure iyo weliba cabdiqays ay ku wada luuqeynayaan dhegaysaa
Oh, God.
dadku way ku megyahay neecawdawe manuuraada buuxay dadku way ku megyahay neecawdawe manuuraada buuxay iska taagta neeftuye markaadna barmaqnaataba sida dayaxan buuro igu soo noqnoqotaa nabdigiya calooshiyo niyaduna kumay jar weli alle kumaa nicin asdaqase waxay tahay naftu waaniye weli alle kumaa nicin asdaqase waxay tahay
waa hagaag dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen codadkaasi hiban nuure iyo weliba cabdi aadan xaad cabdiqays waxay gebagabo u ahaayeen heestii aan idhaahdo barnaamijkii duurnimo ee dhallinyarada maanta waa nuur xasan nuur bukhaari anigoo cabdixakiin maxamuud shubac iyo weliba bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o edin leh sidaa iyo nabadgelyo
Melwana